ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد waa darsigeennii lixdan iyo toddobaad oo naga bilaabanaya aayadda lix iyo tobnaad ee min suurati aljaafiya qaala allahu tabaaraka wa tacaalaa walaqad aataynaa waan siinay banii israa'iila reer bani israa'iil alkitaaba kitaab ayaan siinay ashaa jinsiyaha nidhi ayu kitaab la siiyoo dhan ayay ku dhacaydaa kitaab gooniya laga hadli maaha kutubtii tiraha badneed ee rusushii reer banu israa'iil loo soo dhiibay kuwaas weeye walxukma xugunna waan siinu ilaahay yidhi oo mulkiyaa la siiyey oo ayaga ayaa noqday salaadiintii ummadda xukumayday taas markaa tan horena waa nicmatu diin tan dambena waa nicmatu dunyaa wanubuwata nabinimona waa siinay warasaqnaahum waan risaaqnuu ilaahay yidhi min adayibaati waxyaalaha xalaasha ah oo wan wanaagsan xaggeedaan ka risaaqnay wafadalnaahum waan fadilnuu ilaah yidhi cala alcaalamiina caalamyaalka dushoodaan ka fadilnay caalamyaalkaasna waxaa loola jeedaa caalamii zamaanihim waqtigay ayaga joogeen caalamkii joogay ilaa ummatul muxamed waqtigaas mawjuud ma ahayn macduumayba ahayd shay macduumana afdal iyo mafduul midna ma noqdo mid fadli badan iyo mid laga fadli badan yahay midna maaha wax macduum ah macduumay waktigaas aheed laakiin waktigii dambe ee ilaahay subxaanahu wa tacaala ummatu muxamed uu jirsiiyey ummatu muxamed ayaa afdalulumman umam ah bilkitaabi wa sunna labadaba waana sheegnay adiladeedii sida rabbulcaalamiin qur-aanka ku yidhi kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaas sida nabigeenna suuban sala allahu calayh wasalam sunnadiisa ku yidhi antum tuufuuna sabciina umma antum khayruhaa wa akramuhaa cala allah xadiiska imaam axmed iyo tirmidi iyo ibnu maaja ay wariyeen nabiga wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam idinka waxaad dhammaystiraydaan toddobaatan ummadood ayaad kaamil yeelaydaan toddobaatankii aad dhammaystiraydaan macnaheeduna waxa weeye lixdan iyo sagaala idinka horreyday idinkaa toddobaatanku ah idinkaana u khayr badan ilaahayna ugu karamo badan agtiisa wa fadalnaahum waa fadilnu ilaah yidhi calalcaalamiina caalamyaalka dushoodan ka fadilnay caalamyaalkii waktigaas joogay wa aataynaa waan siinu ilaah yidhi hum reer bani israa'iil bayinaatin xujooyin cadcad ayaan siinay oo xalaasha iyo xaaraamta iyo xaqa iyo baadilka kala caddaynaya ilaah wuxuu yidhi subxaana wa aataynaa waan siinay bayinaatin xujooyin cadcad ayaan siinay xujooyinkaas cadcad oo min alamri fi lamri arrinka diinta dhexdiisa ahaaday mintaa bimacnaa fii ah arrinta diinta dhexdeeda arrimo cadcad ayaan ka siinu ilaah yidhi subxaana oo caddaynaya xaqa iyo baadilka kala caddaynaya xalaasha iyo xaaraamta kala caddaynaya waxaa la rabo inay ka diin dhigtaan iyo waxa aan loo ogolayn kala sheegaya taas marka waxaa la rabay inay timaaddo marka inay wada midoobaan oo allah askarigiis caabudaan oo xaqa qur-aankaasu caddeeyey oo kitaabkaas macnaha aan ula jeedaa la siiyey kitaabkaas la siiyey xaqa uu caddeeyey ay wada raacaan marka sababkii midnimada keenayey ayaa rabbulcaalamiin siiyey markuu siiyey ilaah wuxuu idhi subxaana fama khtalafuu isma khilaafin ilaa min bacdi maa jaa'ahum alcilmu cilmigii markuu u yimid ka gadaal maahane markuu yimid sababkii midnimada keenayey ayay cagsi qaateen oo khilaaf ayay keeneen oo ay iskhilaafeen ilaah subxaana wa tacaala sababkii uu sheegay wuxuu yidhi baqiyan liajli baqiyin gardarro darteeda isku khilaafeen baqigaasoo baynahum dhexdooda ahaaday taasna xalay darsigeenni ahaa ayaan ku sharaxno baqiga mar waxaa keenaya ahlulbidaca oo kitaabkii iyo sunnadii ummaddu ku sugneed ayaa dad ka leexanayaan markay ka leexdaan marka khilaafka iyo sharta iyagaa keenay xaq looguma laha qofkii ahlu sunnaha in la yidhaahdo war khilaafka daayo si ummaddu u midoobaan adugu sunnadan aada la qayliyeeda jooji xaq looguma laha waa dulmi markaas baqiga waxa war ahlubidacaas waxaa xaqu u yahay oo insaafku u yahay war ilaahay aduu ka cabsoo ku soo laaba sunnadan iyo xaqaan in la yidhaha qofka bidcada wada sidaasaa xaqiya welidaa saas daraaddeed caamada waa gardaran yihiin mararka ay leeyihiin culmadiyaa iskhilaaftay mid meeshaan shirki la jahraya mid meeshaan bidca la qayliyaya iyo waxa weye sunnadiya iskhilaafa markaasay waxay leeyihiin culmadiya iskhilaafta maxaa culmadu isku khilaafayaan haddee maa ujeedaa mayada masaa'il diiniya aan laysku hayaa soo uma jeedin ilaahay keligiis ha la tuugo keligiis ha la tala saarto keligiis shardi ha laga xirto keligiis nadarka ha laga galo maya alliyo awliya alla ayaan leenna boqorada laga cananugaan tuugna xaa hallayna markaas inaad tidhahda waa dulmi waa dulmi inaad tidhaahdo culmadii waa iskhilaafto khilaafkaa la joojiyo khilaafka markaas waxaa wada qofkan isagu shirkiga iyo khuraafada wada qofkan sunadiiu ku sugan yahay waxaa waajiba meeshaas uu ku sugan yahay in lagu raaco ila waa diinkii asaga maaha waxa la raaca waa diinka markaas marka baqiga waxaa wada qofka sunnada khilaafay qofkaasaa wada mararka gabalna inay dhici karto annaga xalay ka soo naqlinay shaekhulislaam ibnu taymiya bacdu ahlisunna maahan ahlu sunnahoo dhan in gabalkood ay baqi la yimaadaan oo ahlubidici laftirkooda ay dulmiyaanoo ay miisaanka u badiyaan oo intay mudnaayeen ciqaab ka badan ay marsiiyaan ama se qaar ahlu sunnahoo beri'aba ay jarxiyaan oo yidhahdaan ayaga laftirkooda waa ahlubidac marka taasna xasharkiina xalaan ku faahfaahinay labada naqli naqli waxaan ka soo naqlinay kitaabka fataawaha oo majmuuca xalaana sheegnay safxadiisa ee mujalladkiisa laakiin naqli anaan sheegina jiray naqligii dambeoo ka bilaabanaya waa aimatu sunna waljamaaca wa ahlulcilmi waaliimaan oo uu shiiku yidhi saddex shay waa inay laazimaan alcilmu walcadlu waraxma naqligaas waxaa iskaleesna laftirkiisa sheekhulislaam ibnu taymiya kitaabkiisa la yidhahda alraddu cala albakriy kitaabkaasu ku yaallaa alraddu cala albakriy dabcada oo maktabat lghurabaa ay daabacdo labada mujallaa juska labaad safxada afar boqol iyo sagaashan u kaga yaalla alraddu cala albakriyi oo waxa weeyaan ay baabacday maktabat اlghurabaa taxqiiqa maxamed cali cujaal ayuu waxay uga yaalaa mujalladka labaad safxada afar boqol iyo sagaashan hadal aad u qiimo badan u ahaa marka taasna markaasna waxaa waajib ah qofkaas ahlu sunnaha ee baqiga wada ee ama ahlubidici intay mudnaayeen wax dheeraada ku tilmaamaya ama dad ahlu sunna aho beri ah ku baqiga ku samaynaya oo le ahlubidacaa tihiin kaasaa la rabaa inuu ilaahay ka cabsado oo joojiyo ee qofkii muctadilka ee ahlu sunnaha iyo munsifka ahaa maahan in la yidhaha khilaafaad wada asagoo khilaaf ma wadaba sunnadii ku sugan yihi midkan baqiga wadaa la rabaa in la yidhahdo war baaqiyaa tahay baqiyo daa oo ilaahay uga cabso marka mar walba waxaa la rabaa qofka dulmiga wada kaas in gacantiisa la qabto oo loo nasteexeeyo oo loo sheego marka baqigu qababkaas ayuu ku imaanaa ilaah wuxuu yidhi subxaana inna rabbaka rabbiga ayaa yaqdii xukminaaya baynahum dhexdooda yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha rabbulcaalamiina kala xukmina oo qofkii baqiga waday cuquubadu madna mudnaa alla marsiina qofkii munsifka ahaa ee xaqa ku sugnaa ee cadliga ahaana ilaahay baa abaalkiisii marsiinaya u laalaabaya ina rabbaka rabbiga yaqdi asagaa kale xukminaa baynahum dhexdooda yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha fii maa shay ayuu ku kala xukminaa kaanuu ay ahaayeen yakhtalifuuna kuwa isku khilaafa fiihi dhexdiisa ilaah wuxuu yidhi subxaana uma jacalnaaka waxaan ku yeelnay uu yidhi nabiga subano calaa shariicatin shariico korkeedaan ku yeelnay minhaaj dariiqo xaqahoo diin ah ayaan dusheeda ku yeelnuu ilah yidhi subxaana calaa shariicatin shareeco korkeedaan ku yeelnay shareecadaasoo min almri fi lmri arrinka diinta dhexdiisa ahaatay arrinta diinta wadacad ayaan ku yeelnay wadacad oo aad ku socoto ayaan nabi maxamed oo ku yeelnay saasuu ilahay yidhi fatabichaa shareecadaas raac shareecadaas aan kuu caddaynay raac nabiga suubanow walaa tattabica raacin ahwaaa aladiina kuwii nafafyaalkoodu waxay jeclaatay laa yaclamuuna aan wax kale ogeyn waxa weeyaan aladiina laa yaclamuuna waxa weeye dhammaan qof kastoon shariicada islaamka ku sugnayn wey dhammaan kufaarta oo dhan milalkooda kala duwan waxa weeyaan waa aladiina laa yaclamuuna kuwa aan waxba ogeyn waa kuwaas kuwa aan waxba ogeyn dhammaan waxa weeyaan waxa aan ku sugnayn shareicada islaamka ee kufaarta ah dhammaantood kuwaasaa la yidhahdaa aladiina laa yaclamuuna kuwa aan waxba ogeyn kuwaas weeye marka kuwaasa raacinu ilaah yidhi ilah wuxuu uhi subxaana innahum kuwaas aan wax ogayn lan yuqnuu canka xaggaaga ka difaaci maayaan min allaahi alle xaggiisa xaalu ka ahaaday shay-an shayna haddii aad kuwaas raacdo ilaahay wuu ku ciqaabin adduun ama aakhiru kugu cadaabin taas markay timaadana cuquubka cuquubada adduun iyo cadaabka aakhiro midna kaama difaaci karaan cadowga allo gaalada ah marka ha raacin cid aan ilaahay ciqaabkiisa kaa difaaci karin cid kaa difaaci kartaa ma jirto waa inaad raacdaa dariiqa mustaqiimka oo ah kitaabkaas iyo sunnadaas nabiga sala allahu calayhi wasalam ilaah wuxuu idhi subxaana wa ina adaalimiina kuwa gar daran bacduhum gebolkood awliyaau bacdin gabalka kale gargaara u yaal u yihiin daalimiinta gebolkooda gabalka kale u gargaara laakiin gargaarkoodaas laa yasiiduhum ilaa khasaaran wa damaaran wax uu u siyaadaaya ma jirto ilaa khasaare iyo damaar maahane kufaarta gabalkooda gabalka kale u weliya gabalka kalea gabalkood u naasir ah wax aan khasaaro ahaynna u siyaadi maayo wax aan khasaaro ahayn marka allah subxaana wa tacala wuxuu noo caddaynayaa gaalka kama weli dhigto umana gargaaro mana jeclaado qof muumin oo ilaahay rumaysan waxa isjecel oo isku gargaara oo isku tiirsan waa kufaarta waa kufaarta ayagana waxa weeyaan shaqadoodu waa maxe والذيiن كفروا أولياهم الطاaغوت يkرiجuuنaهم من النور إلى الظلماaت waxay weli ugu yihiin inay nuuru iimaan ka saaraan oo ay geeyaan ilىa ظulمaaت الكفr sidaasay weli ugu yihiin waxa weeyaan kuفaarta ayaa weli isku ah qofka ka weli dhigtana waxay weli ugu yihiin inay iimaanka iyo diinta ka saaraan oo ay gaalnimadooda ugu yeedhaan sidaasay weli ugu yihiin laakiin si kale ma dhici karto ayadoo kanuna muumin uu yahay kaasuna uu kaafir yahay in kaafirku muumin u gargaara ma dhici karto ilaahay weynaana sidaasuu noo caddayn dulmigana hadda kii ugu weynaayaa loola jeedaa oo ah kufriga maxaa dulmi asalkiisa waxaa la yidhaahdaa wadcu shayin fii kayri maxalli dulmi waxaa la yidhaahdaa shayga in la dhigo meeshuu xaq u lahaa meelaan ahayn dulmiga ugu weyn marka wuxuu yahay cibaadada in la dhigo meelaysan xaq u lahayn cibaadada waxaa xaq u leh allah qofka allaha qayrkiis caabudaa cibaadadii wuxuu dhigay meelaysan xaq u lahayn waa wadcu shayin fii kayri maxalli shay ayuu dhigay meeluusan xaq u lahayn saas darteeda dulmiga ugu weyn waa midkaas saas darteeda qur-aanka wanag badan a ilaahay ku sheegaa shirkigu inuu dulmi yahay markii uu ilaahay yidhi subxaanaه wa tacaala aladiina aamanuu walam yalbisuu iimaanahum bidulm ulaa'ika lahum اlmnu nabigu markuu fasiraya wuxuu yidhi dulmiga ilaahay aayaddaas ku sheegay waa shirkiga miyaadnaan maqalu nabigu yidhi markuu ilaahay ka warramayey addoonkii alle oo saalix ah waa luqmaan اlxakiim inuu yidhi ina shirka la dulmun cadiim shirkigu waa gardarro weyn marka gardarro ka weynu ma jirto ilaahi weynaa subxaana wa tacaala xaqi uu lahaa in laga qaado meel kale la dhigo oo ilaah qaybkiis la caabudo gar ka weynuna ma jirto tawxiid oo ah war tawxiid cibaadada yaa lahaa alle ha loo daayo gar ka weynoo ka saxsano ma jirto garta ugu saxsan waa alla kaliya ha la caabudo gardarrada ugu weynna waa alla qaybkiisa la caabudo waa alla qaybkiisa la caabudo marka aalimiinta oo kufaarta ah bacduhum awliyaau bacdin wallaahu allena weliyulmuttaqiina dadka ka buqu weli u yah muttaqiin waxaa la ihahda muttaqiga waa awliyada alle waa dadka awaamirtiisa qaata nawaahidiisana ka taga waxyaalaha alla amray dadka qaata wixii uu ka reebayna ka taga kuwaasaa la yidhahdaa awliyaa'uraxmaan awliyaa'uraxmaanka alla u weliye isagaa u gargaara adduunka iyo aakhirada labadaba ilaahayna markuu u gargaaro siduu allah subxaanahu wa tacaala noo sheegay yukhrijuhum min adulumaati ila nuur ilaahay weyna mugdiyaalku ka saari dalaalka kufriga xumaanta waxaas dhan uu ka waardiyeyna markaasu ilaahay nuurka u saari adduunkana naasir u yahay aakhirana naasir u yahay ilaah wuxuu yidhi subxaana haadaa qur'aankanu basaa'iru waa xujooyin wax lagu kala arko qur'aankan waa xujooyin cadcad oo wax lagu kala arko basaa'ir waa jamcu basiira basiiradana waa oqoonta qalbiga ah oqoonta qalbiga ah la yidhahdaa basiira marka waa xujooyin wax lagu kala arko xaqa iyo baatilka lagu kala arko haadaa qur-aanka lagu ishaaray waa mufrad basaa'iruna waa jamc waa jamcu basiira weliba waa jamc manasaalim waa jamcu tagsiiraan rabaa oo mu'anafa oo basiiratin a lagu jamciyey sababtoo ah qur-aanka dhinac haddii laga eego waa mufrado waa hal kitaab haadaa halkan kitaab basaa'iruna qur-aanka xujajka ku dhex jiraa tiradii ka batay markaasaa waxaa la leeyahay haadaa halkan kitaab basaa'iru waa xujooyin wax lagu kala arko tiro badan maxaa yaele xujooyinka ku jira tiradii ka bateen marka waa lagu tilmaami karaa mufrad waa lagu ishaari karaa qabarkiina jamc waa laga dhigi karaa markaan sababtoo laba ictibaaroo kala duwan wey wahudan waa hanuun qur-aankan marka qur-aankan xujaj ah ka buuxa waa basiira qofkan qalbiga ilaahay madoobeyn waxa weyan caqiiduu kaga dhergayaa xalaal iyo xaaraamuu kaga dhergayaa wuxuu kaga dhergayaa manhaj iyo dariiqas oo sawaab ah suluuq iyo cibaado wax kasta oo diin ah ayuu kaga dhergaa qur-aankan maxaa yaele waa xujooyin tiradii ka batay oo kala duwan abwaab tiradii ka badatay oo kala duwan wey qur-aanku haadaa qur-aankanu basaa'iru waa xujooyin wax lagu kala arko xujooyinkaasoo linaasi dadka u sugnaaday waa hudan hanuuni weeye qur-aankan waa lagu hanuunaa oo waa cilmi naafic ah dariiqa xaqaa caddaynaa wa raxmatu waana naxariis hanuunka iyo naxariistaasoo liqowmin qoom u sugnaaday qoomkaasoo yuuqinuuna wax yaqiinina macnaha cid kale qur-aanka wax kama faa'iidaydo cidda ka faa'iidaysanee waa dadka ahlu yaqiinta ah qur-aankan kalaamullahi inuu yahay yaqiiniyey ku kalsoon waxa uu sheegayo dareemayo inuu yahay khabar dhab ah ee aan wax ka dambeeyay wax buri kara la arag dadkaasaa qur-aanka ka faa'iida dadkaas qof dareemaya inuu yahay kalaamullah allihii cirkan iyo dhulkan abuurtay hadalkiis inuu yahay yaqiinsan dadkaas way dadka wax ka faa'iida qur-aanka ilaa wuxuu uhi subxaana am xasibama waxay u maleeyeen alladiina kuwa ijtaraxuu shaqaystay asayi'aati xumanyaalka an najcalahum inaan ka yeelayno kaladiina kuwii oo kale aamanuu alliya rasuul rumeeyey wa camiluu camal falay assaalixaati acmaasha wan wanaagsan sawaa'an xaala uu isku mid yahay maxyaahum noloshooda iyo wamamaatum geeridooda saa'a waxaa xumaaday maa yaxkumuuna ey xukmum xukunkoodaa xumaaday maada masteriya wa khalaqallaahu alla waa abuuray assamaawaati ciraryaalka waalarda dhulka bilxaqi cadaalad xaala uu alle ku sugan yahay welitujzaa liyadulla si uu u tuso abuuristaasu calaa qudrati alle awoodiisa litujzaa welitujsaa iyo in la abaalmariyo kullu nafsi naf dhammaanteed bimaa kasabad waxay shaqaysatay walxaal ayaa la abaal marinaa hum nafafyaalka laa yudlamuuna aan la dulmayn ilah wuxuu idhi subxaana afara'ayta bal ka warran nabiga subanow man qof ittakhada ka dhigtay ilaahahu macbuudka uu caabudayo hawaahu naftiisu waxay jeceshahay oo wa adallahu llaahu allaah uu baadiyeeyey calaa cilmin oqoon xaala uu ku sugan yahay oo wa khatama ilaah uu dabooloo xidhay calaa samcihi maqalkiisa oon xaqa ku maqlayn wa qalbihi qalbigiisana alla xidhay oon xaqa ku fahmayn wa jacala ilaahna uu yeelay calaa basarihi araggiisa hishaawatan dabool oon xaqa ku arkayn faman qofkeebaa yahdiihi qofkaas hanuuni kara min bacdi illaah min bacdi idlaal illaah alla markuu baadiyeeyey ka gabaal afalaa tadakaruuna miyaadnaan waansamayn ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu noogu sheegayaa aayaadkaanna inaysan sinnayn dadka xumaanta ka shaqeeya ee kufriga iyo macaasida ka shaqeeya iyo dadka iimaanka iyo daacada ka shaqeeya ma sinna adduunka ma sinna mu'miniintu waxay leeyihiin mawle iyo gargaara u gargaara kufaartuna mawle male aakhirana ma sinna oo mu'miniintu jannay leeyihiin kaafiriintuna naaray leeyihin marka adduun iyo aakhira mu'miniinta iyo gaaladu ma sinna qofka simaana ilaahi weynaa diinkiisuu khilaafay laa yastawi asxaabu الnaar wa asxaabu اljanna asxaabu اljannati hum اlfaa'izuun hadii la yidhahda madhab calmaaniya ha la qaato oo waxa weeye dadkan qof iyo diintiisa laiska daaya dadku waa siman yihiin banu aadanku weeye dhammaan waa ilmo nebi aadan waa siman yihiin ummaddu waa kaasaa isku waddan ay u dhasheen ha laga leexdo macnaheeda waxa weeyaan ilaahi weynaa kitaabkiisa ha la tuuro wey macnaheedu waa nuucaas waana dalaal iyo baatil midka ugu weyn wey dadku ma sinna laa yastawi asxaabu naari wa asxaabu ljanna mu'miniintu waa asxaabuuljanna kufaartuna waa asxaabu naar marka reeraha naarta iyo reeraha jannadu ma sinna dadka ilaahay abuuray oqoonsane caabuda iyo kuwa ilaahay abuuray ku kufriyana ma sinna laa fi dunya walaa fi laakhira labadaba qofka sinaana waa qof ilaahay weyna ku kufriyey marka waa inaad u dareento markaad maqasho ama adduunka hala sima ama aakhiray sinaanayaan inaan dalaal dhimanayn oo dalaalkii dhexda laga taagan yahay waa inaad dareentaa dadku waa siman yahay waxa weeyaan yaan diin iyo waxaas lagu kala saarin waa qodobada shaydaan ee waxa weeyaan qaramada midoobay wey kaas in la yidhaha ummadda waa sinan tahay waxa weya banu aadan weeye waa isku nebi aadana wada dhalay waa wada dhalay laakiin iimaan iyo kufriya kala saaray nebi aadan waxaad u haydaa nebi aadan nabiyuu ahaaye adiguna gaalaa tahay aabbihiisna khilaafay ilaahay abuurayna khilaafay waxay tahay nebi aadana i dhalay nebi aadan ka tagtaya maadaa waxaa tahay kaafir aabbihiisna khilaafay allihii abuurayna khilaafay marka waa dalaal ilaahay weyna wuxuu leeyay marka waxaa qaba mabda'aas dadka oo waxa weeyaan xumaanta ka shaqeeya dadka kufriga iyo macaasida ka shaqeeya ayaa mabda'aas qaba oo ah in dadka ay siman yihiin mu'miniinta ah ee wanaagga ka shaqeeya iyo dadka xunxun inay shinsinan yihiin ilaah wuxuu uhi subxaana am xasiba ma waxay u maleeyeen alladiina kuwa ijtaraxuu shaqaystay asayi-aati xumaanyaalka kufaartu asagu ku tilmaamay xaafid ibnu kaiir marka dadka kufriga iyo xumaanta shaqeeyey an najcalahum ayagaas gaaladaa inaan ka dhigayno kaladiina kuwii oo kale aamanuu xaqa rumeeyey oo qalbiga ka rumeeyey wa camiluu camal falay asaalixaati acmaasha wan wanaagsanna xibnaha ka camal falay dad qalbiga alle uga hogaansamay xibnahana rabbi uga hogaansamay inaan ka mid dhigayno miyay u maleeyeen sawaa'an xaalo ay siman yihiin aan aan iskumad ka dhigayno sawaa'an kaladiinabaa laga xaalaynaa sawaa'an isku mid xaalay yihiin inaan ka mid dhigayno miyay u maleeyeen maxyaahum maxyaahum noloshooda iyo waa mamaatum geeridu sawaa'an waa xaalo maxyaahumna faacilay u qaadeen waa faacilkeedii sawaa'an inay xaalay siman yihiin inaan ka inaan iska mid isku mid ka dhigayno miyay u maleeyeen sawaa'an xaalay siman yihiin isku mid inaan ka dhigayno miyay u maleeyeen maxyaahum noloshooda ay siman yihiin iyo wa mamaatuhum geeridooda ilaah wuxuu yidhi subxaana saa'a waxaa xumaaday maa yaxkumuuna xukmun xukunkooda xukunkaas xugun ka liitaa ma jiro waa xugun xun oo xugun shaydaan in waxa weeyaan geeri iyo nolol mid naba la yidhaahdo ahlulkufri walilxaad iyo ahluliimaan ayaa siman ilahay wuxuu leehay xugun xun weeye wa khalaqa allaahu allah waa abuuray asamaawaati cirariyaalka marka haddii allah yidhi waa xugun xun qofki ilaahay rumaysana waa in xugun xun ka aamino oo uusan aqbalin sinnaba xugunka nuuca wa khalaqa allaahu allah waa abuuray asamaawaati ciraryaalka iyo walarda dhulka bilxaqi cadli xaalo uu alla ku sugan yahay ilaahay weynaa cirka iyo dhulka wuxuu u abuuray cadaalad cadaalad uu abuuray oo waxay tahay qofka rumeeyey ee addeeca inuu janno ku abaalmariyo qofka waxa weeyaan ku kufriyey caasiyey inuu naar ku abaalmariyo cadligu waa sa qofka yidhaahda markaa waa isku mid waa ilaahay cadligiisa qof ka hor yimid qofka yidhaahda bacfi ma jiro waa qof yidhi ilaahay cadli ma ah saas weeye bilxaqi macnaheedu waxa weeyaan ay bilcadli ilaahay asagoo cadli ku sugan u abuuray weeye macnaheedu marka qofka yidhaha bacfi ma jiro waa qof yidhi ilaahay cadli ma ahan sababtoo ah ilaah markuu kitaab soo dejiye rasuulna soo diray dadka rasuulkaas addeecay kitaabkaasna u hoggaansamay ee adduunyada u dhibtooday ee qaar badan loo aflagaadeeyey ee qaar loo garaacay ee qaar loo xiray ee qaar loo dilay haddii la yidhaahdo bacfi ma jiro hadday aakhirex tagaan oo laysu soo bixin waxba ma ku dheefin dhibaatadii ay u soo mareen diinta wax kuma dheefin midna kitaabka alle waa diiday rasuulkii ilaahayna waa diiday bal kutubtii alle ayuu la dagaalamay rusushii qaaruu dilay atbaacu rusul waa la dagaalamay haddii la yidhaha bacfi ma jiro qofkaas aakhiro waxba ku weyma oo xumaantii uu sameeyey wax uu ku waayey iyo wax ku dhaaf ku dhaafay lama arko wax dhibaataana kuma soo gaarin marka waxay noqonaysaa ilaahay cadli maahana ka dhalanaya qofka yidhaha bacfi ma jiro macnaheedu ilaahay cadli maahan wey alla cadligii ilaa kii caabudayna wax kuma dheefin kii waxa weya caasiyana waxba kuma khasaarin saasaa ka imaanayda marka wax kelimad ka liidataa ma jirto baxsi ma jirana ilah wuxuu uhi subxaana wa khalaqa allaahu allah wuu abuuray asamaawaati ciraryaalka waalarda dhulka bilxaqi cadaalad xaala uu ilaahay ku sugan yahay walitujzaa waxaa lagu cadfayaa ficil oo maxduufa oo laga fahmaya khalaqada oo waxa weeye liyadulla inuu tuso abuuristaasu calaa qudratihi wa waxdaaniyatihi ilaahay awooddiisa iyo waaxidnimadiisa in lagu garto ayaa alla u abuuray wuxuu kaloo alla u abuuray walitujzaa in la abaalmariyo kullu nafsin naf kasta bimaa kasaba waxay shaqaysatay oo tii kufri iyo macaasi shaqaydana naar lagu abaalmariyo tii iimaan iyo daaco shaqaysatana janno lagu abaalmariyo saasaa cirkii dhulka loo abuuray cadligaa marka loo abuuray cirkii dhulka walxaal ayaa nafafyaalkii la abaal marina laa yudlamuuna aan la dulmayn oo ilaahay fadligiisa waxaa ka mid a iyo cadligiisa ma dulminayo waxa weeyaan qofka xumaanta sameeyey cadliguu kula dhaqmaa oo dembigiisii wax ugu darimaa intii uu ku abaalmarinaa qofka daacada sameeyeyna xataa cadli kula dhaqmi maahayn waxuu kula dhaqmaa fadli oo kasii fiican fiiriya bal ilaahay qofkii xumaanta sameeyey cadliguu ilaahay ku abaalmarina oo dembigiisii keliyaha lagu abaalmarina midka wanaagga sameeyeyna fadliyuuba ku abaalmarina cadligii waa kasii saraydaaba fadli oo waxa weeyaan hal ajar markuu sameeye tobana ugu yaraan u laalaaba waa uga badina intii uu sameeyu alla uga badina marka mu'miniinta ilaahay wuxuu kula dhaqmaa fadli dadka xumaanta sameeyeyna cadli marka taasuna waxay tusayda ilaahay fadligiisa iyo cadligiisa afara'ayta bal ka waran nabiga suubano marka man qof ittakhada ka dhigtay ilaahahu macbuudkiisa hawaahu naftiisu waxay jeceshahay bal qofkaas wax lala yaabo soo ma ahan wax lala yaabo soo ma ahan maxaa loola jeedaa aduu ma ka mid tahay kuwa hawadooda caabuda war ma iska haydaa bal dhegayso aayadda macnaheeda markaasaad isku miisaami kartaahe waa sidaan wuxuu yidhi xaafid ibnu kaiir ey macnaha waxa weeye innamaa ya'tamiru bihawaahu wuxuu amarka ka qaataa hawadiisa fa mahmaa ra'aahu xasanan facalahu wixii wanaag uu u arko waa sameeya wamahmaa ra'aahu qabiixan tarakahu wax alla wuxuu xumaan u arkana waa iska daayaa diinkiisu waa saas qofka nuucaasa weeye qofka hawadiisa caabuda haddaa rabto adugu wadhihin ma caabudo oo macnaha haddaa rabto waxaa tiraa ma caabudo iska dhe laakiin haddii wixii aad jeceshahayba aad samaynaydo oo wax kaa celaayo diina lama arko ila waxaad jeceshahay xaq iyo baatila ku jira meelaa dhaqaale kaa soo gelayaan u fiiri maydo marba hadday ka soo xaroonayaan khalaas u fiiri maydo waa maxay ma tuuga ma dhaca ma burcad badeeda iyo isbaaraleeya ma canshuura meel laga keenay dan kamadi marba hadday soo gelayo hadduu xero galo xalaal iyo xoog midna kuma xuma qaacidadaasaa kuu taalla qaacidadaas adiga kuu qaacida marba hadday maal soo xaroonayo xalaal iyo xoog midna kuma xuma waa taasaa qaacidadii shaydaan soo ma jeedin halkaasaad ku socota meeshaa rabtana waa ku shahwo gudataa marba hadday shahwo gudashadii kuu suurtagelayda xalaal iyo midna kuma xuma halkaasaad ku wadaa waa kaasaa qofka hawadiisa caabuda qofka hawadiisa caabuda waa qofkaas saas darteeda nabigu waa ka yidhi sala allahu calay wasalam tacisa cabdu dinaar tacisa cabdu dirham tacisa cabdulkhamiisa tacisa cabdulkhamiila tacisa wantakasa waxaa halaagsamay dadka dahabka caabuda waxaa halaagsamay dadka lacagta caabuda waxaa halaagsamay dadka dharka caabuda katiifadaha kuwa caabuda halaagsameen ha halaagsamo qodaxun markay muddana alla kama siibo musiibada ku dhacdaba allah u kordhiyo see loo yaqaan qofkaas dadka adduunyada caabuda nabigaa fasiray sala allahu alay wasalam in ucdiya radiya haddii wax la siiyo khalaas waa raad yahuud hadday wax siido bis wey iyadoo walaala wuxuu leey walaalkay uu leey meeshuu wax ka hela raalliyo kuyi waan aragnayba ha aniga diin diin iyo shaqaday maaha aniga qofkii aan la noolaan kana la noolaana ha waa kaasa wain lam yucda lam yarda hadduusan aan wax la siinna bis wey caradiisu waa diyax adduunka wuxuu gu necbi qofkaas hadduu raba dariiqii nabiga qofka noolayna ha ahaado waa kaasa marka marba haddaad wax alla waxaad jeclaato hadalkaad jeclaataad ku hadlin cid kaa mancayda male diin kuu diidaya waxaan diintaa diidan uga joogi mayo ya waxaad rabtaad iska dhegaysa diin kuu diidaydaa malihid waxaad rabtaan indhahaaga ku fiirin wax diin oo kaa mancinaya qalbigaagu kuma jiro mar haddii naftu rabto khalaas waa kaasaa qofka nuucaasa wey qofka hawadiisu ilaah ay u tahay qofka nuucaasa wey waxaa la rabaa qofka waxaan adoo jecel markaad ogaato ilaahay inuu diido inaad ka harto dhegahaaga ka ilaalido indhahaaga ka ilaalido carabkaaga ka ilaalido qalbigaaga ka ilaalido waxa weyn afkaaga ka ilaalido waxaan ilaahayba inuu diiday mar haddaad ogaato haddaad ogaato allah inuu waxaan jecel yahayna si kastood u nabceed oo inaad jeclaato ood raacdo khalaas oo miisaankaagu noqdo taas markaas allaad caabudo hawadaada ma caabudin marka jannadana yaa iskale naartana yaa iskale fa amaa man dagaa wa aahara alxayaata addunya fa ina aljaxiima hiya alma'wa saasuu ilahi leeyi subxana wa tacala qofka qooqay xuduudda alle isagu ma ilaaliyo adduunyada doortay qofkaasaa jaxiima guri u tahay soo maa laakiin janno yaa waayo wa amaa man khaafa maqaama rabbihi wanaha nafsa can ilhawa qofka ilaah horjoogsigiisa ka cabsaday ee nafta ka reebay waxay rabto waxay naftu rabtay inay ku hadasho isagaasa u diidan hadal diinkaasa u diidan wuxuu is leeyahy berri kelimadda alla waa kugu maxkamadeyn maxaad uga jawaabi wixii dhagihiisu rabeen inay dhagaystaan alla u diiday wuxuu leeyahy waxaan haddaad uga dhagaysan kartaa lakiin ilahay maxaad uga hor jawaabi waxay rabeen indhihiisu inay fiiriyaan alla hadduu diiday khalaas oo iska jooji wixii naftiisu inay cunto ay rabtay iyo dhaqaalo allaa diiday dariiqan soomaan khalaas waa kaas qofka alla caabuda dadkaasaa jannada iskale marka qofka waa inuu gartaa bal cidda uu caabudo ilah wuxuu uhi subxaana wa adalahu llaahu ilaahna baadiyeeyey calaa cilmin cilmi dushiis xaalu ku sugan yahay maxaa loola jeedaa laba macno ayaa loola jeeda labadaba xaafidku waa keen macnaha koobaad waxay tahay ilaahay baa baadiyeeyey calaa cilminta waxaa laga xaalaynaa laba meeloodaa laga xaalay raabkay kala raacayn labada macno mar waxaad ka xaalaynaa faacilka wa adalahu llaahu qofkaas allaa baadiyeeyey calaa cilmin cilmi dushiis alle xaalu ku sugan yahay alla cilmi ku suganoo wuxuu og yahay qofkaanu inuu astaahilo in la baadiyeeyo khabiisnimadiisuu yaqaana alle saas darteedu u baadiyeey waa macno macnaha labaad waxa weeyaan waxaad ka xaalayn adalahu damiirkaas ka xaalayn wa adalahu llaahu qofkan allaa baadiyeeyey calaa cilmin qofku cilmi xaalu ku sugan yahay asagoo og waxaanu inay xaraa xalaal yihiin waxaanu xaaraam yihiin ayuu xaaraamka doortay calaa cilmi ayuu ilahay ku caasiyey waana qofka ugu liita waa dariiqadii yahuudda ee salaad kasta aad tidhaahdo hayr ilmaqduubi calayh ilaahow dariiqa qolada loo carooday ilaahow dariiqooda haygu ridi qolada loo carooday waa yahuud calaa cilmina ilahay ku caasiyey ayagoo og shaygaan inuu xaq yahaysan u dhaqaaqayn ayagoo og shaygaan inuu xaaraam yahaysan ka joogay waa qolada ilaahay u carooday waa dariiqada yahuudda qof kasta oo cilmi ilaahay ku caasiyaana dariiqada yahuuddu maraa marka labadaas macno wey labada macno macnaha dambe haddii lagu fasiro oo la yidhaahdo wa adallahu llaahu qofkan allaa baadiyeeyey calaa cilmin qofku xaaluu ku sugan yahay macnihii kalena waa ka dhalana marka macnahaas ku fasir si kan kalena uga dhasho oo qofkan calaa cilmin markuu u baadiyoobay ilaahayna waa u qadar in la baadiyeeyo maxaa yeele horaa alla ugu qadari ila alla wuu ogaa inuu qofkaanu baadinimada istaahilo marka labadii macnaa waa iskoray macnaha marka kaasaa fiican dambe wa khatama ilaah waa daboolay calaa samcihi maqalkiisa oo kuma maqlo wax anfaca wa qalbihi qalbigiisa ilaahay waa xiray kuma fahmo kuma xifdiyo wax anfaca ilaaha dhagaha ka xihay wax kayra kuma dhegaysan karo hadduu dhegaystana kuma fahmo laakiin wuxuu fahmaa heesaha hobaleen taasu aad u kala yaqaan taasu aad u fahmaa idaacadaha iyo haddaad weydiido waaba aragnayba so ma aha waxa weeyaan shan iyo labaatan fanaankuwa xifdisan iyo caruurtooda iyo sawjooyinkooda iyo shan iyo labaatan cayaartooy laakiin nebi maxamed meeqa magac uu leeyay markaad tiraahdo maxamed hadduu yidhaho ugu roy hal magac hadduu sheego intaasaaba guul lagu jooga laakiin meeqa cayaartooy u xifsan yihin caruurtooda iska daa iyaga caruurtay dhaleenu yaqaana dhagihiisu waa dhagahaas dhagihiisu marka waxay yaqaaniin cayaaraha kuwaas weeye kuwa ilaahay qulubtooda iyo dhegahooda xihay wa qalbihi qalbigiisa ilaahay waa xihay oo xaqa kuma fahmo wa jacala ilaah wuxuu yeelay calaa basarihi araggiisa kishaawatan dabool ilaahi weyna indhaha waa ka daboolay xaqa kuma arko ma ahan mukuliin ujeedi waayo mukusha waa ujeedaa laakiin xaqa inta ku arko kuma hanuuno kuwa nuucaasa waa dadkaas dadka ilaahay qayrkiis caabuday oo hawadooda caabuday ilah wuxuu ihi subxaana faman qofkeebaa yahdiihi hanuuninaya min bacdi illaah min bacdi idlaal illaah ilaahay markuu baadiyeeyey ka gadaal qofka hanuuni kara waa qofma ma jiro qof hanuuni kara afalaa tadakaruuna miyaadnaan waansamayn maa wax ku qaadataan taas qaala tacaala ilaah wuxuu yidhi wa qaaluu gaaladii waxay yidhaahdeen maa hiya arrintu ma ahan ilaa xayaatunaa nolosheenna maahane wax kale ma ahan nolosha adduunyaa ee dhow namuutu waa dhinanaynaa odayaasheenna iyo hooyooyinka wa naxyaa waana noolaanaynaaho carruurteenna naga farcantaa noolaa doonta wamaa yuhlikunaa mana na halaagayo ila dahru waqtiga maahane wax kalena annaga nama halaagaan ilah wuxuu yidhi subxaana walxaal ayay sidaas yidhaahdaan maa lahum uusan u sugnaanin bidaalika hadalkaas min cilmin wax oqoon ah oo ay u leeyihiin inhum maahum ayagu ma ahan ilaa yadunnuuna kuwa wax malaynaya ma ahane waidaa tutlaa haddii la aqriyo calayhim dushooda aayaatuna aayadaheenna bayinaatin xaale ay yihiin kuwa cadcad waxay yidhaahdaan haddii xujooyinka cadcad lagu dul aqriyo ilaah wuxuu yidhi maa kaana ma ahaanin xujatan xujadooda ilaa an qaaluu inay yidhaahdaan maahane iituu la imaada biaabba'inaa aabbayaalkeen la imaadoo keena in kuntum haddaad tihiin saadiqiina kuwa run sheegaya oo bacfi jiro hadda aabbahayo boorla qabriga ka soo saar qul waxaa taraa nabiga suubana markay waxaas ku hadlaan aniga maaha waxa soo saaraa allaahu alle aa yuxyiikum ini noolay doonaa uma yumiitukum alla waynin dilaa uma yajmacukum allaahu alle ayaa yuxyiikum ini nooleeyo adduunkan inin keena weeye uma yumiitukum alle waa inin dilaa oo dhulkaa laydinku aasin uma yajmacukum alla waa inin soo kulminaa ilaa yowmi alqiyaama maalinta qiyaamuhu inin soo kulminaa laa rayba wax shakiya fiihi qiyaamaha dhexdiisa xaalo uusan ahaanin walaakina akara annaas dadka intooda badanu laa yaclamuuna ma oga allah subxaana wa tacaala haddana wuxuu nooga warramin qolada kufaarta ee la yidhahdo adduhriya bidami daal adduhriya qoladaas ayuu ilaahay nooga warramin ee kufaarta ah kuwaasa ilaahay nooga warramin wa qaaluu kufaarta waxay yidhahdeen aan bacfiga rumaysnayn oo la yidhahdo duhriyada ee kufaarta ah maa hiya arrintu ma ahan ilaa xayaatunaa nolosheenna ma ahan adduunya ee dhow arrintu wax kale maahan leeyiin ma jirto inta la noolaadoo la dhintaa la soo baxaa arrintoo dhan waxay ku dhammaaneen noloshan adduunyada khalaas khalaas intaasay ku dhammaaneen waxay yidhaahdeen namuutu waa dhimanaynaa oo wacnaha waxay ula jeedaan waxaa dhimanayna annaga nafteenna odayaasheenna iyo hooyooyinkaa dhimanaa wa naxyaa waana noolaanaynaa waa noolaanayna waxay ula jeedaan faraceennaa noolaana ulama jeedaan ta dhimanaan nala soo bixina taas waaba mid ay inkirayaanba taas waaba mid ay inkirayeen ee waxa weeyaan yamuutu ey kibaarunaa wa yaxyaa siqaaruna wey waxaa marka hore dhimanaya kuweenna waaweyn kuwaasaa baaba'aya kadibna waxaa soo baxaya oo noolaanaya waxa weyn carruurteenna kadib haddana kuwaasaa dhimanaya carruurtoodaa noolaana saasay arrintu ku socahayde saasay ku soconeen wamaa yuhlikuna mana na halaagayo ilaa dahru waktiga maahane waxay leeyihin dhimashada la dhimanayana ma jiro alla saanica oo dadka qofka geerida ku qadara oo qofku saas u dhimanayo laakiin habeenkii maalinku siday qofka u dul marayaanu bolola markaasu iska dhimana waxaana dilayaa waa cumrigaas cumrigaas habeenkii maalinkaa ku dulmarin waa kudulmarin bololaad noqon saasaad ku dhiman saasay leeyihin ee ma jirto alla subxaana wa tacaala oo dadkan maamulaya oo waxa weeyaan soo bixina wuxuu yidhi xaafid ibnu kaiir waxay yidhaahdaan mushrikiintii carbeeda bacfiga inkiirsaneed iyo falaasifada qolada la yidhahdaa ilaahiyada qola la yidhaha alfalaasifatu ilaahiyuun aa la yidhahdaa oo falaasifada ka mid ah oo waxayba inkirsan yihiin in alla koonkan bilaabay iyo in dib loo soo baxa labadaba horay waa la bilaabay iyadoon dad jirin aa meel laga bilaabay ma ma ogola dibaa laga soo laabaana ma ogola saasay leeyiin waxay leeyiin wax jiraa ma jiraan weligeed sidaanay ku socotay waana ku soconeen dad waa weynoo nool carruuray dhalaan waa tegeen carruurta noolaani waa qolo qolo kaleo la yidhahda alfalaasifatu duhriya addawriya oo ayagu na inkirsan koonkan inuu leeyahay saani ama khaaliq abuuray waxay aaminsan yihiin sidaa bal dhegaysta caqiidadan inay caqiido soomaaliyeed tahay in kale waxay aaminsan yihiin anna fii kulli sanad anna fii kulli sittatin wa alaaiina alfa sana yacuudu kullu shayin ilaa maa kaana calayh soddon iyo lix sano soddon iyo lix kunoo sano markii la joogo shay walbaa sidiisii kusoo laabana soddon iyo lix kun oo sano adigaan hadda mar dhawaad dhimane soddon iyo lix kun oo sano halkaanaad fadhina masaajidkan saasay leeyihi marka taas dhinacaas ma qabaan alxamdulilahi soomaalidu ilaaha mahad iska leh laakiin meesha laga qabo ma taqaan soddon iyo lix sano marka la joogo sanadu sideedii kusoo laabeen soo ma ogid soddon iyo lix guuraa la yidhahda a hadday sanadaan ay roob yar tahay soo abaar ma ahayn soddon iyo lix sano marka la joogo abaar sidaanay u noqeen kuleey sidaanay abaar u noqeen soo iyada maaha halkee laga keenoo kale yaa ugyaaludiin waa falaasifada duhriyada oo aan rumaysnayn jiritaanka alle diintooda wey waxay ku leeyihiin sanadan waa la yaqaan soddon iyo lix goo guuradeedii mirfacunaa la dhihi jiray sidii aad dhici doontay kuleey a sidii aad dhacay kuleey abaar xun oo cawska iyo geedaha lalaqaa dhacaya kuleey midna waxay leeyihin roob barwaaqay noqoy waa la yaqaana kuleeyihin sanadaan sanadeedii annagaa naqaan soddon iyo lix guuradeedii barwaaqay ahe sidiiyayna noqeen colaad xumaa dhacday cudur xumaa sanad kasta sidaas inuu ku soo laabay waa caqiida duhriya kaafira marka waa in ummadda la gaarsiiyo oo la yidhahdo war diinkii muslimiinta maahan kaasiye kaasa laga saaro xerada mas'alo kale oo muhiim ah nabigeena suuban sala allahu calayh wasalam wuxuu yidhi xadiis bukhaari iyo muslim iyo qayrkiisba wariyeen allah subxaana wa tacaala wuu hadlay wuxuu yidhi alle yu'diinii ibnu aadam ina aadana idhibaya aniga banu aadamku anu idhiba allaa leh ka war anu idhiba yasubu dahra zamanku caaya wa ana dahru waktiguna aniga wey anigiinu caaya biyadi lamru gacantaydaa arrintu ku jirtaa uqallibu laylahu wa nahaarahu anaa arrinta gedgediya habeenkiiyo maalinka abaarta anaa keena colaadda anaa keena nabadgelyada anaa keena roobka anaa keena cudurka anaa keena caafimaadka anaa keena anigaa arrinta gedgediya banu aadankina way caayaan waxay leeyihin sanadan xun abaartan xun dayrta xun guga xun diraacda xun jidaalka xun waxa weyn waxaas yidhi wax alla waxa dhibaato dhacaya waktigii u tiirinaya waktiguna asagu wax ma sameeyee waxa wax ku dhex samaynaa waa aniga oo arrinta wada marka waxa la aayay hadday tahay ciddii samayday dhibaatadan oo abaarta keentay oo colaada keentay waa allah caydu allay ku dhece marka markaad leedahay abaartii xumayda saasna yeeshay allaad caayayda ogow allaad caayayda waxaad caayayda waa allah waana badan tahay dadka saas ku hadla reermiyiguba hu badneen aana u badan yihi arbacadii weyley oo sanad sanadii inta intaasoo magac loo sameeyo sabdi mid laga dhigo mid axad laga dhigo toddoba laga dhigay aa la leeyahay waxa weeyaan sano arbacaada ku fariisatay xoolihii eber beertii eber waad kaasa waa dalaal iyo diinu duhriya kufaarta duhriyada diinkoodii wey marka waa in ilaahay looga baqo oo kufrigaas la iska ilaaliyo oon lagu hadlin wax la yidhaahdo waktigaa wax dhiba waktigu wax ma dhibo ee allah wax maamulaya allah wax maamulaya xadiidka xaafid ibnu kaiir marka macno aad u qaali ah ooy dhici karto meelo badan inaadan ka helin inuu ku dhex sheegay oo xadiidka waxaa ku jirta wa ana dahru anaana dahrigii iyo zamankii ah marka ana dahru maxaa loola jeedaa ma allah isimkiisa la ihahda addahru qaara saas u qaldameen sida ninka la hahda ibnulxasmi oo kale iyo daahiriyada ya aa saas u qaldameen oo yidhaahdeen waxa weyan waa ismun min asmaa illah laakiin macnahaas waa baadile waxa weyan alle dahri lama yidhaahe magackiisana maahane macnaha loola jeedaa waa macnaha ilaahay uu asagu caddeeyey oo ah uqallibu leylah wanahaara ana dahr waxaan ula jeedaa u ilaahay leey allahba sheegay oo fasiray waxa weeyaan waa gedgediya oo arrinta anaa maamulaya oo waxa waktiga dhexdiisa dhacaya waa waxaan anigu samaynayo macnahaasna waxaa ku fasiru yidhi xaafid ibnu kaiir imaamuna shaafici abu cubayda mucamar ibnu muhana weeye iyo qayrkood oo min ala'imati ah saasay u fasireen saasay u fasireen oo wuxuu yidhi macnaheeda waxa weyaan kufaartii hore ee jaahiliyada carbeed marka dhibaata ku dhacdo ayay dhihi jireen yaa khaybata daar allah zamankan waxa weyan hooggiisa dhibaatadaasay u tiiri jireen zamanka marka hadday u tiiriyaan waxa weyan dhibaatadan waxa samaynaa waa alle waxay ka dhiganta iyagoo alle caayay ilaa cidda arrintan samayday wey cidday caayeeneen sidaas darteedu alla yidhi ana dahru macnihiina alla waa sii caddeeyey wuxuu yidhi anaa arrinta maamula biyadi lamr marka addahru waxa weeyaan magac alle maahane macnaha zamanka dhexdiisa waxa dhacaya anaa maamulada alla yidhi weye macnaheedu sidaas weye marka xaafidku macnahaasna aad u caddeeyey ilaa wuxuu yidhi subxaana wal xaal ayay sidaas leeyihiin gaalada maa lahum uusan u sugnaanin bidaalika warkaas ay leeyihiin zamankaana halaaga min cilmin wax oqoon ah inhum maahum gaaladu ma ahan ilaa yadunnuuna kuwa wax maleeya maahane diinulkufaar danni iyo malo ayuu ku dhisan yahay laakiin diinka mu'miniinta yaqiin iyo cilmiyuu ku dhisan yahay ilaa wuxuu ihi subxaana wa idaa tutlaa haddii la akriyo calayhim korkooda aayaatunaa aayadaheenna bayinaatin xaalo ay yihiin kuwa cadcad maa kaana xujatahum gaalada xujadooda ma ahan ilaa an qaaluu inay yidhaahdaan maahane iituu la imaada biaabbaa'inaa aabbayaalkeen in kuntum haddaad tihiin saadiqiina kuwa run sheega marka aayada cadcad ee tusaya bacfiga iyo isi soo bixinta lagu dul aqriyo waxay leeyihiin kufaarta haddaad run sheegaydaan aabbayaalkeen dhintay soo bixiya aabbayaalkeen dhintay haddii bacfi jiro intaasoo sanaan joogay waxay qaar soomaaliya saas yidhi midaa yidhi odayaa yidhi faalaan dhigaa yidhi waa tukada odagaas faalaan dhigaa hu yidhi weligay intaas aan faal dhigaayo kuma araw yidhi qof boor leho soo baxay aniga taas waxaan ku yaqiinsaday marka inaan bacfi jirin kawar faalku kale waana tukadaa bal wuxuu tukanaya bul sheeg wuxuu tukanaya bal sheeg waa iska tuka haddaad tiraa qur-aankana baramaa macnihiisana dhegaysanmaa faalkaad hadhow ka dambayne wallahu subxaana wa tacala aclam sala allahu wasalama wbaaraka calaa nabiyina muxamed